bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay walaal idaacadda kulmiye magacii waxaa la yidhaha sanabir yusuf geelle ugaas runtii waxaa halkaas ka dhacay nin odayo waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo nin odayo siddeetan jira oo si arxandaraa ay u dileen ciidamada amisom ee etoobiya ayagoo kusii kasoo taga dhuusmareeb kuna sii jeeda ceelbuur ay si arxandaraa ninkaas ugu dileen marka runtii labada berioo lasoo dhaafo baaritaan aan wadnay muxuu ahaa ninka la dilay sababta loo dila maxay tahay ma nimanka xagjirka ayuu kamid yahay waxaa noo soo cadaatay ninkaas oday inuu ahaa siddeetan jira wuxuu qalab haystana aysan jirin la dilay la gowracay xabada lala dhacay muxuu ahaa dharkii laga furtay dhaqaaloyar lacag wata laga furtay runtii si arxandaraa in ninkaas u dhinto sababtu waa maxay marka ay ciidamadu ay u sameeyeen dhibaatadaas runtii waa waa waxayaan daraa weye waxaa dhibkaasu geystana kolley askariga dhibkaasu geysta ka mida ciidamada amisom ee etoobiya saa la socotana runtii ama aad media ka maqasheen mar kasta way dhacdaa dhacdooyinka dadka shacabka wax lagu yeelayo runtii waxaan rabnaa inaan qayladhaan badan ka muujino waxaan waxaa ii qorshaysan aniga xildhibaano kale inaan muxuu ahaa golaha shacabka iyo aqalka sare aan geyno runtii biil ku aadan arrinkaas oo dadka layska dilayo oo sidaa ayago waxba galabsan la dilayo runtii inaan la qaado karin lana ogolaa karin
senator dadka halkaa lagu dhibaateeye maahan ninkaa odayga oo keliya dad kaloo soomaaliyadaa isla safarkan hadda ay ku jiraan ciidamada etoobiyaankahay ay dileen oo ay waxyeeleeyaan mar walba oo ay ceelbuur imaanayaan iyo mar kasta oo ay ka baxayaanba sidaasay dadna u dilaan dadna u dhaawacaan waa maxay xilliga maxaa ku soo beega qayladiinna maxaa mar hore uga gelgelan weydeen oo arrintan meel u saari weydeen
waa mahadsan tahay runtii dhowr maraan ka qaylinay waan ku baxnay waan tagnay dad la dilaa jiray runtii kuwa la xirxiraa jiray halkaanaan magaalada heelkabtar ka qaadanay waan tagnay waan ka dacwoonay kuwii la xirana waan sii geynay kuwii la dilana runtii qayllaantoodii meelo badanaan gaarsiinay inay magdhow ka bixiyaan laakiin ma aysan dhicino arrinkaasu welina doodaas way taagan tahay
waaya marka hadda maxaad qaban kartaan dee dhibaatadu way jirta ayoo dad badanoo soomaaliyeeda meel walba dhibkan ciidamada amisom ay u geysanayaan etoobiyaanku meelo badanoo soomaaliya ka mid dadka ku dhibaateeyeen kiyaanka la mid ahi kuwaan kale ugandheeskaah jooga amisontoo dhanba maxaad hadda doonaysaa inaad samaysaan runtii waxaa dhaca waxa galgaduud keliya ka dhaca ma saad sheegtay meelo badanay ka dhaceen meelo badanaan dadka qofta moogtahay haddii la qabto dhibka jira waxa weeye haddii laga shakiyo waxay leedahay in la qabto oo baaritaan lagu sameeyo oo ciddii dembi yeelatana dembi lagu qaado ciddaan dembi lahayna lasii daayo laakiin askarta sida maxkamadii gacantooda ku wataan qofay arkayaan waxaa laga yaaba mid waa ka shakiy ku dilayaan mid intay qabtaanay si kabtaraa u dilayaan marka wax la qaadan kara maaha waxaan rabnaa inaan arrinkaas horgeyno golaha shacabka iyo aqalka sare runtii dood badan inaan ka galnaan rabna haddaala waya baaritaankiina yaad yaad yaad u tagteen yaad la hadasheen oo idiin xaqiijiyey dhibaatadan sida u dhacday maxaysoo kaloo idiin sheegeen oo odigaa ka bannaan runtii meesha dhibaatada hadda ka dhacday waa jiraan ciidamo iska horemaad ka dhacay oo ayaga niman kaleo meesha jooga ay ku dirireen annagu dadkaan u dacwoonayna kuma jirto dhimasho kalaa dhacday laakiin meelo kale iska horimaad iyo dagaalla ka galeenaa jira markaan baaritaan samaynana way jiraan dad muxuu ahaa al-shabaab oo ay dagaal la galeen laakiin annaga dadkaas nama quseeyaan waxana quseeya waxa weeye in oday sideeta la qabto muxuu ahaa iska tabcaana waxaa la awoodaa in si gaari la saaro la saaro haddii xataa shaki yimaado marka in nin askari intuu iska dilo si arxandaraa u dilo muxuu ahaa aan haddana ciidamadii la socday wax qabasho aysan jirin marka waxaan annaga rabnaa inaan soo jeedinin askarigaas haddii askarigaasi la qaban waayo oo la hor keeni waayo muxuu ahaa sharciga waxaan u qaadanayna kumaandarka ciidankaas wata iyo dadka meeshaas doogta waxa inay la qabaan askariga dhibkaas jirta marka waxaan rabnaa inay noo kala cadaato dadka waxa ma waxaa dilaya nin askarioo dambiilaa mase kumaandarka iyo dadka meesha joogaan nacaybkaas ku jira marka baaritaankaasna waan wadnaa amisomna way noo ballansan tahay
waaya haddii ay dhici weydo in askarigaa lasoo qabto dhibaatadiina sidaa og tahay ee u dhacday meelo badanoo kaloo soomaaliya ka mid ah inay ka dhacday maxaa tallaabaa u qaadaysaan waxaan ku qasbannahay inaan muxuu ahaa wasaaradda difaacaan uga yeerno baarlamaanka waxaan ku qasbannahay in muxuu ahaa guddiga difaacu ay ka fadhiisaan muxuu ahaa amisomna lagala hadlo amisom ma waxay u timid soomaaliya inay wax u qabato mase waxay u timid in wax la dhibaateeyo marka mish mar haddii howlgallo jiraan qalad waa dhacaya maxaa qaladkaas loogu talagalay askartooda dadka dila maxay ugu talagaleen runtii arrinkaas waa arrin soo dhamnoqnoqday hadda ciidamada etoobiya ee saasoo kale amisom waxaan maqlaya maalin dhaweed odayaal saasoo kale lagu dilay ay meel labaatan jir halkeed ku dileen yaan idaacadaha ka maqlaya oo dad qaraabaha oo kale ay qayldaaminayaan marka mar kasta dhimashadu way imaan